waa nin dhalinyaro ah oo nimankani ay caqliga ka xadeen marka isaga ayaa maxaanku idhahdaa xiriir soo sameeyey markii uu fahmay dhibaatada iyo dhaqan xumada nimankan al-shabaab uu gartay marka sidaas ayaa maxaanku idhahdaa ninkan loo soo helay muhiimad intee la egu ulahaa al-shabaab maxaa shaqahu u qaban jiray ninkan wuxuu ahaa ku-xigeenka ama ninka ku xiga ninka madaxda ka ah ciidamadooda ay ku sheegaan inay yihiin milatariga ama jabhadaha oo dagaalama ciidamada milatariga la dagaalama shacabka ariga ka qaata dhaca nimankaas ninka ugu sarreeyo ninka ku xiga ayuu ahaa oo galgaduud hiiraan ilaa shabeellada dhexe marka hadda ma dawladda dhexaad ku wareejisana mise weli dhinaciinuu joogaa maya hadda weli dhinaceenu joogaa laakiin dawladda dhexe in lagu wareejiyo waa qasab waayo maxaanku idhahdaa annaga dawladdan nahay dawladdan ka tirsan nahay shaksigii issoo dhiiban cidi inay dhibaatayso xaq uma laha waa in oo loo gudbiyaa hay-adihii ku shaqada lahaa marka sidee ugu suura gashay inuu idin soo gaaro maasha allah waa mahadsan tahay ninkani wuxuu la soo xiriiray rag kale oo ka tirsan ciidamada dawladda oo ay ka mid yihiin qaar maxaan ku yidhahdaa isaga ay qaraabo dhow yihiin sidaas ayuu xalay goor dambe oo adiga toddobadii saaca ayuu kasoo tegay meesha ilaa iyo saakay waa berigii oo markaa ay ciidamada qaarkood in yar oo kooban ay uga hortageen meel dhexe oo halkaas ay kasoo wadeen ayaa maxaan ku yidhahdaa uu nagu soo gaaray marka si nabada uu nagu soo gaaray wax dhiboo kale ma jirin nin hubaysan oo laba qori wato ayuu ahaa iyo rasaas aada u fara badan si nabada uu nagu soo galay annaguna si wanaagsan aan usoo dhaweynay dawladda federaalkana waxay u taagan tahay cid walba oo dhalinyaro ah oo ay caqliga ka xadaan oo dib ilaahay usoo habeeyo inay maxaanku ihahdaa koriso oo ay maxaanku ihahdaa ay u furto waxbarasho oo ay xanaaneyso insha allah sidee lagu kalsoonaan karaa dadkan iska soo dhiibaya al-shabaab ma dhici kartaa inaanay dhab ka ahayn sheekada uu idinla wadaagay ma dhici kartaa inuu dib iska bedeli karo sidee ku xaqiijistaan in waxa uu sheegayo qofka ay ka dhab tahay qofkani aniga marka uuna gacanteena soo galo waxaan u gudbinaa hay-ado ku shaqo leh oo maxaanku idhahdaa nabadsugidda iyo maxkamadaha iyaga ayaa dib u baara kadibna maxaan ku idhahdaa hadduu yahay qof isoo dhiibay waxaa loo gudbiyaa meelaha dhaqan celinta oo lagu dhaqan celiyo sidaas ayaa maxaan ku idhahdaa loogu hayaa muddo markii lagu hayana qofkii hadduu wanaagsanaadana waa ka hadduu wanaagsanaa waayana dib ayaa maxkamadihii loogu celiyaa
marka ma markii ugu horeysaa oo saraakiil al-shabaaba ay isku soo dhiibaan ciidamada gobolka hiiraan ku sugan maya dhowr kalaa ka horeysay oo maxaan ku idhahdaa dhowr jeer ah waxa weeyaan waa ninkii adiga kob iyo tobanaad miya waan filayaa inuu yahay ninka ugu dambeeya kob iyo tobanaad inuu yahay saas ayay ahayd sidaas ay isu soo dhiibi jireen iyo askar fara badan oo nimankaas u shaqayn jirtay oo iska maxaan ku idhahdaa dadka la adeegsada ahay oo iyaguna aada u fara badan oo issoo dhiibay